Wasaaradda Horumarinta Waxbarashada Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad lagu soo bandhigayay ansixinta manhajka farsamada gacanta ee dugsiyada sare. Munaasabadda waxaa ka qaybgalay agaasimaha waaxda manhajka Somalilan, agaasimayaal bahda waxbarashada, macalimiin iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha waaxda horumarinta manhajka maamulka Somalilan, Maxamed Cabdi Cusmaan ayaa ka warbixiyay manhajka farsamada gacanta.
Ujeeddada guud ee halkan isugu nimi waxay ahayd inaan maanta idiin soo bandhigno warbixin aan idinka siino muddo shaqo aan soo haynay labadii kun iyo afar iyo labaatankii bishii tobnaad ayaannu bilownay qiimayn ku saabsan manhajka dugsiyada xirfadaha gaar ahaan kuwa tifada sida wada ogsoonnahay dalkeena jamhuuriyadda somalilan waxaa ka dhisan shan iskuul dugsi sare oo bixiya maadooyinka tifadka ama xirfadaha waxaa noo caddaatay markaa qiimeynta markaanu samaynay in iskuulladaasi ay isticmaalaan manhaj kala duwan imtixaano kala duwanna ay sameeyaan mararka qaar cid kastoo runtii ka soo qayb qaadatana aad baan uga mahad celinayaa xukuumadda wadajir iyo waxqabad priorityda koowaadna runtii waxay awoodda saaraysaa xirfadaha oo ugu horreeya manhajka wasaaraddana aad bay uga go-an tahay Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qaybgalay madasha ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
ka xafiis ahaan ama ka tifad ahaan annaga arrintani waxay noo leedahay muhiimad gaar ah si gaara ayay waxa weeyaan ay noo taabanaysaa waayo challengeyo fara badan iyo caqabado fara badan baa naga haystay waxa weeyaan midayn la'aanta manhajka lagu qaato waxa weeyaan dugsiyada sare ee dalka ka jira Een, sidaynu wada ognahay dalkeena shan dugsi sare ayaa ka jira oo waxa weeyaan babliga oo waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada toos uga hoos yimaada iskuulaadkaasi waxay bixiyaan een, xirfado kala duwan bay bixiyaan marka dhibta ugu weyn ee haysata waxay ahayd in waxa weeyaan iskuulaadkaasi ay bixin jireen muqarar kala duwan ama silibsyo kala duwan ay raaci jireen dhibaatadaasaa haysan jirtay taasna imika ina haysataa dhibaatadaas laakiin waannu ka bixi doonaa alxamdulilahi rabb alcaalamiin marka la dhaqaajo halkaa eh, waannu ka bixi doonaa xafiiskuna wuxuu garanayo oo meel loogu hagaaga leh oo kooban oo shahaadad loo dhisaan garayn kara ayuu samayn doonaa Eh, bal ka waran boqol iyo shan iyo soddon imtixaan ninety eight waa farsamayow waxaan leeyahay barnaamijkan waa barnaamij runtii aad iyo aad ugu qiimo badan waa mid la filayey la- la- maogta aad loo f- eh, la sugayey Eh, waxaanan ugu hambaliyaynayaa madaxda wasaaradda waxbarashada